بsم اللh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd casharkii شhalay xadiidka raqamkiisu uu yahay laba kun saddex boqol afartan iyo sideed baabka aan tarjamada lahayn waxaa ku jirtay kelmad aan si khalad u fasirnay fabaadara طرفa nabaatuhu واstiwaaؤuhu واstixsaaduhu ayb waxay ahayd fabaadara طarfa fabaadara wuxuu dedejiyey aطarfa araggii ayuu waxaa ka degdegay araggii nabaatuhu soo dhalashadiisa wastiwaa'uhu adkaanshihiisa iyo ekaanshihiisa waistixsaaduhu shafidiisa araggiibuu ka degdegayba inta ay isha fiirinaysay ilfiirintii waxaa ka degdegay soo dhalashadii adkaanshihii gurashadii ilaa jannadii buu ku jiraa wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wataladu اlacyun ayb oo ilaahay qudradiisana waxba kuma ahan taas aarfa marka gees iyo waxsaasaan ku sheegnay daraf laakiin waa aarfa ra-da waa reeban tahay macnayaduna waxaa weeyaan arag intii yanii ishu markaa ay fiiriso ayb sharaxana wuu ku qorayb ayb oo wuxuu yidhi wayuطlaqu ayضa calىa xarakati jifni اlcayni wakaأnnahu اlmuraadu huna inta aragu u dhaqaaqayo ilbiriqsiga qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim kitaabu الshurbi wاlmusaaqaati ama kitaabu shirbi wاlmusaaqaati kaltankii cabitaanka loo kaltamo biyaha cabidooda loo kaltamo ayuu u kitaab yahay iyo wاlmusaaqaati iyo musaaqaadka musaaqaadkuna in geedo laga shaqeeyo geedmirood laga shaqeeyo qof uu ka shaqeeyo waxna uu ku yeesho waxa ka soo baxo midhahaas ayb ayuu ahaa baabun ay haadaa kani baabun baabbu weeyaan fi shirbi fii bayaani xukmi shirbi kaltankii biyaha cabitaankii iyo biyihii loo kala loo kaltamo xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay ayb waqowli illaahi tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa wajacalnaa min almaa'i biyihi xaggooda waxaanu ka abuurnay kulla shay-in shay dhammaantiis xayin nool afalaa yu'minuun wa qowlihi jalla dikruhu afara'aytum almaa'a aladii tashrabuun bal ii sheega biyaha aad cabaysaan ilaa qowlihi laga gaaro falow laa tashkuruun fahal laa tashkuruun sajaajan munsaban biyo shub maayo almusnu aلsaxaabu daruurtii alujaaju almuru dhanaan ayb furaatan cadban biyo aad u macaan ayb wixii la xirxiriiray buu marka sheegaya ayb shirbiguna waxaa weeyaan marka muhalatu shiinna waa la sheegay hadda laakiin halkan waxaa badan dabdiga in la kasriyo shiinka markaana uu macnihiisu yahay kaltanka yani qofku waktiga uu leeyahay biyocabaalka ayb siyaabo sidaa ka duwanna waa loo dabdiyo ashurbuna waa la dabdiyey baabun fi shurbi ayb fi sharbina waa la dabdiyey masder markaa laga dhigo ayb intuba kitaabkan marka wuxuu uga hadlayaa waxa ku tacalluqo waraabka iyo waxyaabahaas iyo dadku say u kala leeyihiin iyo sida ay u kala hor cabaayaan iyo dooda lagu doodo wixii ku soo arooray iyo ayuu kitaabku ka hadlaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkay sadaqata almaa'i biyihii sadaqadooda wa hibatahu hibayntooda wa wasiyatahu ka dardaaran biyihii laga dardaarmo jaa-isatan inay tahay inay bannaan tahay qofkii arkay maqsuuman kaana kuwa la qaybiye ha ahaadeen ow hayra maqsuumin ama kuwa aan la qaybinin ha ahaadeen ayb yacnii qofkii inuu biyihii sadaqaysan karo hibayn karo dardaaran ka bixin karo intaana marka waxaa ku jirto waxaa weeyaan biyihii in la yeelan karo yeelashadaasi marka ama milki ha loo yeesho ama ikhtisaas ha loo yeesho siday ahaata wa qaala cumaanu cumaan waxa uu yidhi qaala الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalama nebigu wuxuu yidhi man yashtarii yaa iibinaayo yaa iibsanaayo bi'ra ruumata ruuma ceelkeeda ceelka ayaa iibsanaayo fayakuunu dalwuhu wadaantiisu markaa ay ahaato fiihaa iyada dhexdeeda ka dilaa'i اlmuslimiin muslimiinta wadaamahoodoo kale yaa ceelkaas iibinaayo iibsanaayo oo wadaantiisana ay la mid noqonaysaa wadaanta muslimiinta bimacnaa yaa waqfaya w oo isaga markaa iyo dadkaas kale muslimiinta ay isku isku si u qaadanayaan faاshtaraaha wuu i waxaa iibsaday cumaanu radia اllaahu canhu cumaan baa iibsaday waana waqfayna xadiidku marka wuxuu daliil u yahay cumaan markuu biyaha iibiyey ceelkaas muslimiintuu ku waqfay oo ku sadaqaystay ayb hadday marka hibo ahaa lahayd iyo hadday ahaan lahayd sadaqaba biyihii marka in la hibayn karo ama la sadaqaysan karo ayb intuu qofka ceel gato ama uu ceel qodo biyihii inuu sadaqayn karo cumaan marka waxyaabaha waaweyn ee fadaaisha uu lahaayay ka mid ahayd iyadoo muslimiintu meelay wax ka cabaan iyo aynan haysaninoo biyaha dhib ku qabo ayuu ceelkaas iibiyey muslimiinta una ku sadaqaystay tarjamada marka waxaa laga qaadan karaa fayakuunu dalwuhu fiiha ka dilaa'i اlmuslimiin qofku waxa uu waqfay inuu isagana uu isticmaali karo ayb meeshaa marka waxay leeyihiin adiga wax iskuma waqfi kartid cayn yacni mutacayisi oo yacni mucayan ah oo waqafkii adiga mucayan isagama dhigi kartid laakiin haddaad iطlaaqdo waqafkii ama wasfi aa ku xirto wasfigiina adiga aada soo gasho waa wax waa ka isticmaali karta oo maalan ad haddaad tidhaahdid ceelkan waa waqfi biyihiisa inay muslimiinta ka cabaan ee adiga muslimiintii waa ku jirtaa wasfigaa waa uga cabi kartaa haddaad tidhaahdid waxaan waxaan u waqfay fuqaradii adaa faqiir noqday waxbaad ku leedahay ayb laakiin waxaa la diidayaa waxaanaan waqfay anaana isku waqfay maya mucayan lagama dhigi karo abwaabta waqafka iyouna noogu imaan doonaa taas ayb waxyaabihii marka cusmaan uu sameeyey tanaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd jeish اlcusra jeish اlcusra toddoba boqol oo wuxuu keenay gaadiid ayuu meesha soo dhigay uu yidhi ha lagu baxo ayb waxaa nebigu sal ا l slam markuu sidaa yeelay uu arkay ayuu wuxuu yidhi maa dara cuثmaan maa facala bacda اlyowm cuثmaan ma dhibi doontuu yidhi maanta kadib waxuu sameeyo wixii maanta ka bacdi ou sameeyo ma dhibi doonaan yacnii waaba halgamayo waa dadaalayo ayb fadaaishiisay ka mid tahay marka laba gabdhoodoo rasuulka uu dhalay mid baa ka dhimatay mid kaluu nebiga siiyey taa waxay ku tusaya marka fadiilada uu lahaa dad badanaa marka cumaan wax ka sheeg sheego oo duro khaasatan dadkan iyagu markaas yacnii uu ku jiro quluwiga iyo uu ku jiro iyagoo markaa cumaan ku eedaynayo eex iyo waxyaabahaas reer beni umayo u eexday iyo nin eex badanuu ahaa iyo waxyaabahaas marka dadkaasi warkooda laguma jiro waa dad markaa dhuunsan waana khaldan yihiin saxaabigaas wixii uu sameeyeyna ijtihaad u sameeyey ijtihaad ayuu ku sameeyey wixii uu sameeyey tobankii jannada loogu bishaareeyuu ka mid yahay rasuulka laba gabdhooduu siiyey markaa nin noocaa nin nin xun rasuulku ma siiyeen gabdhihiisa sala اllahu alayh ali wasalam qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abu hasaan marka dadka weliba aada ugu sambiriraxdisayd qudbi iyaa ka mida ayb oo waxyaabaha marka khilaafadii cumaan oo dhan wuxuu ka dhigay fajwa khilaafadii dhammayd wuxuu ka dhigay abubakar cumar cali tii cumaan wuxuu leeyahay waa wax iska soo booda ah oo aan yacni aynan ahayn in madax uu noqdo hadalkaas marka hadal aad u xun waay ayb cadaala alijtimaaciya iyo waxyaabahaas uu qorqoru ku sheegay waxyaabahaas marka saxaabadii in ama khilaafadooda laga hadlo waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka haleeshiinaayo dawaa'ifta ahlu bidcada ah lanna khilaafadiisay u kala horey abubakar cumar cumaan cali khilaafadooda haddii la duro qofkaasi bidcaa ku jirta yaa fadli badan cumaan iyo cali iyada haddii qofka uu yihaa cali baa fadli badan qowl min aqwaali ahli sunna wou yahay inkastoo laga raajixsan yahay laakiin haddii khilaafadoodii oo wax ka sheego qofkaasi waxaa weeyaan wuxuu haleelaa dawaa'iftaas ahlubidcada marka dadkaas wax qorqoro in la yska ilaaliyo oo wax nadar cilmiya wax lagu fiirshado ayb qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abu hasaan qaala xadaanii abu xaasim can sahli bni sacdin abu xaasim salamat bnu dinaar can sahli bni sacdin radia allaahu canhu qaal utiya nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigaa loo keenay biqadaxin haruub ayaa loo keenay fa shariba minhu waa ka cabay wa can yamiinihi midigtiisana ghulaamun wiil yar ayaa jiray ghulaamka oo asqaru اlqowmi qowmka ninka ugu yar ahaa wاlashyaakhu odayaalkuna can yasaarihi bidixdiisay jireen faqaala wuxuu yidhi yaa ghulaamu wiilow ibnu cabaas inuu ahay riwaayadku ay tilmaameen ata'danu lii ma ii idmaysa an ucdiyahu inaan siiyo alashyaakha odayaalka qaala waxa uu yidhi maa kuntu aniga ma ahi liuutira inaan dooraayo bifadlii yacnii waxa ii soo haray dheeraadka ii soo haray hambada ninka adiga xaggaaga igaga soo hartay axaddan inaan u dooraayo mid u dooraya ma ahi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo fa acdaahu waa siiyey iyaahu isagiibuu markaa weelkii siiyey weelkiibuu siiyey isagii wiilkii ee midigta jiray tarjamada marka xadiidku xaggee ka waafaqayaa maa kuntu liuutira bifadlii minka nebigu markuu biyihii cabay ninkii midigta jiray ayaa biyihii xaq u yeeshay in la siiyo isagii baa marka waxaa laga codsaday ninkaan muu gudbiyaa biyaha maya buu yidhi xaqa aniga adiga xaggaaga iga soo gaarayo cidaan u dooraayo malaha yanii ninkaa marka xaq inuu ku leeyahay biyahaasoo kama cadda marka meesha biyihii marka haddii xaq lagu yeeshay oo la kala yeeshay la kala xigsaday de in la sadaqeeyo iyo in la hibeeya waa bannaantahay ninkaan xaqiisa hadduu dhihi lahaa haa odayaalkaanaan siiyey way qaadan lahaayeen soo maaha marka biyihii waa in marka ikhtisaas iyo iyo milki iyo intaba lagu yeelan karo qaala xadaanaa markaa meesha waxaa kaloo laga qaadan ibnu cabaas caqligiisa maxaa yeele wuxuu leeyahay aniga wixii hambada rasuulka ayuu rabaa inuu barakaysto ayb marka aniga hambadaada cidna hambada aan kaa helay qof kale iskama siina ayuu leeyahay umuur marka waxaa weeyaan aakhiro ayay noqonaysaa umuur diin ku tacalluqday ee aakhiro qofku inuu isaga u tartamo cidna aanu u siinin oonan hormarinin sidaasay culimmaduna u badan yihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa midigta iyo bidixda in midigtu markaa aq aq yanii ay leedahay haddii qofkan uu biyihii cabo ee uu rabo in dadka loo wareejiyo midigta in laga wareejiyo bidixda la siina ninka midigtaa xaq ku leh cuntadiina sidaasoo kale ma noqonaysaa haabay culimmadu yidhi waa uga qiyaasteen cuntadiina waa la mid wahaakada laakiin hal in la kala ogaado waayo marka hore xaggee lagu bilaabay meeshii la doonaa lagu bilaabi karaa marka hore ciddii la doonaa loo dhiibi karaa saan intuu ninka u fiiriyo ninka ugu waayeelsan waa ka hormarin karaa hadhow ninkaas markou cabo wixii ka dambeeya midig laga wadaa oga wada ama biyihii nin baaba u dirsaday maalan nin baaba wuxuu yidhi biyo ii keen ninkaas dalbadayaa la hormarinaa isagaa dalbaday biyihii soo maa markii la hormariyo midiguu ka wadaa ka bacdi isaga laakiin meesha laga bilaabaayo halkaa laga bilaabayo halkaas sharcigu ma dhahayo meeshii la doonaa laga bilaabi karaa laakiin mar haddii la bilaabo midigta in laga wado meeshaa iyadana marka dadka qaar badan aad midigta midigta iska leeyihin meeshii la doonaa laga bilaabi karaa hadhow unbaa midigta laga wadaa markii la bilaabo ilaa midigtu waxay noqonaya nisbada waa shay nisbi ah ninkan lagu bilaabay binisbati ilayhi midigtiisaa marka laga wadaa saas waay macnuhu قال xdثna أbو اليمان وهuو الحكم بن نافع قال أخبرnا شعyب عن الزهري قال xdثنيi أنس بن مالك رضي الله عنه أنه xuلبت لرasuuل اللh صلى اه سلم نبga waxaa loo soo maalay شhaaة ri daajinun guri joogto ah neef neef aryo ri guri joogto iska ah yaa oo guriga lagu calfiyaa loo soo maalay wahuwa fii daari anas bni maalik isagoo joogo washiiba labanuhaa caanaheeda waxaa lagu dheehay oo lagu daray bimaa-in biyo min albi'ri ceel xaggii laga keenay ka ahaadeen allatii ceelka oo fii daari anas anas xaafadiisa ama gurigiisa dhexdiisa ahaa fa acdaa rasuula اllahi sal l slam nebiguu siiyey alqadaxa weelkiibuu siiyey fa shariba minhu waa ka cabay ayb xataa idaa nasaca alqadaxa weelkii markuu iska dhigay haruubkii canfiihi afkiisa uu ka dhigay xaggiisa wa can yasaarihi bidixdiisana abubakrin uu fadhiyo wa can yamiinihi midigtiisana acraabiyun nin reebaadiya uu fadhiyo fa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi wakhaafa wuxuuna ka cabsaday cumar an yucdiyahu nebiga inuu siiyo alacraabiya ninka reebaadiyaha inuu siiyo midigta fadhiyo acdi abaa bakrin yaa rasuula allah rasuulka ilaahi abubakr sii cindaka agtaada xaal uu yahay faacطaahu اlacraabiy ama cindaka huwa cindaka agtaada waay faacطaahu اlacraabiyu ninkii reebaadiyaha faacطaahu اlacraabiya reebaadiyihii buu siiyey alladii can yamiinihi midigtiisa xigay uma qaala waxa uu yidhi alaymana falayman yacnii midigta ka wad iyo midigta midigta midigta ha ka socoto marka abubakar bidixdii buu fadhiyaa ninka reebaadiyahana midigtou fadhiyaa nebigaa waalkii reebaadiyii buu u dhiibay midigta jiray ayb isagaa ile xaq ku leh marka culamadu waxay yidhaahdaan nebigu muxuu reebaadiyaha fasax uga qaada waaye oo u dhihi waaye abubakar ma u ogoshahay inaan siiyo sida ibnu cabaas uu yidhi wuxuu leeyahay waxaa sidaa aan loo dhihin ninka reer baadiyaha ah waxba ma kala garanaya isaga laakiin ibnu cabaas marka isti'daankan iyo waxyaabahaasuu fahmaa ayb kan laakiin ninkan reer baadiyaha waxaa laga yaabaa macnaha isti'daanka loo samaynayo iyo waxaa inuunan garannin baa laga yaaba marka isaga waxba xaqiisa lagama waxaynaye waa la iska siiyey marka nebigu sal اllahu alayه ali wasalam wuu iska siiyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya isagana sida ki yani qad washiiba labanuhaa bimaa intaas meeshii biyaha soo galay marka halkaas ka ishaara laakiin shurbiga cabitaanka midig unbaa in laga wadaayo qofka midigta oo xaq ku yeelanayo mar haddii xaq lagu yeeshana waxaa bannaan marka in la sadaqeeyo iyo qofkii xaqiisii waa u bixin karaa meeshaas marka washiiba labanuhaa bimaa-in waxaa laga qaadanayaa caanaha in biyo lagu darsan karo haddii la cabaayo lishurbi in biyo loogu darsan karo laa lilbayci oo beeci iyada marka qish iyo khiyaano iyo waxaasay noqonaysaa laakiin cabitaan darteed in dadka la kala gaagaarsiiyo biyo inta loogu daro dadka waa waa la cabsiin karaa laakiin suuqaas hadday yaallaan ood caanaha iibinaysid biyo haddaad ku darto khiyaano macaanidaasaa marka ku jirta xadiidkan haddan tarjamadii xadiidkuna marka saas isu daboolayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan meeshaan marka fiiri faqaala cumaru acطi abaa bakrin taas qowlkaas kadaa lijamiici asxaabi zuhriyi ardadii zuhri saasay u wariyeen washada macmarun macmara la go ayaa shaad noqday fii maa rawaahu wuhaybun canhu riwaayada oo wuhayb ka warinaya macmar faqaala waxa uu yidhi cabdaramaan faqaala cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu bedela cumar meeshii cumar cabdiraxmaan bin cawfu ka dhigay akhrajahu ismaaciiliyu baa soo saaray walawl huwa saxiixu ninka hadalkaa yidhi inuu cumar ahaa baana saxiixa wamacmarun lamaa xadaa bilbasrati xadaa min xifdihi fawahima fii ashyaaءa fakana hada minha wuxuu yidhi macmar markii uu basre qabtay basre uu aaday axaadiid buu ku sheegay xagga xifdigiisuu ka sheegay ashyaa buu ku wahmiyey ashyaadaasuuna tan ayay ka mid tahay marka waxaa la yidhaahdaa macmar axaadiiuhu ay reer basre axaadiidta ay ka warinayaan haddii khilaaf uu soo galo oo ragga kale sida jaadada uu khilaafsan yahay oo wahmi inay tahay lagu xambaarayaa oo markuu basre tegey owhaam ayuu la yimid maxaa yeele xifdigiisuu ka warin jiray ويxتmل أن ykuna مaxفوuظا بأn ykuna kul min cmر وcabdالرaحman qaala dalika لتwفيiri dawaaعi الصaxaabaةi عalى تacdiim abi bakri waana dhici kartaa labaduba inay yihaahdeen تنbيه alحqa bacضهm bتaqdiim الأymن في الmaشhروubi تaqdiimah في الmaأkuul waxay haleeshiiyeen marka qaarkood cabitaankii cuntadii bay haleeshiiyeen waxa la cunaayana waa un lamid meeshaas kadib mxuu idin qoray ونصba لmaalikina waa loo nisbeeyey وqaala بن cabdilbr laa yaصxu canhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi ina saaxiba اlmaaءi biyaha qofka iska leh axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan bilmaaءi biyihii xataa yarwaa ilaa uu ka cukanaado ilaa uu ka dherga yani uu ka oonbaxo xataa yurwaana waa la dabdiye ilaa laga cukanaysiiyo oo uu yani biyihii ka oonbeelo isagaa xaq u leh ayb ibnu baطaal wuxuu yidhi tarjamadan isagoo ka hadlaya laa khilaafa bayna اlculamaaءi ana saaxiba almaaءi axaqu bimaa'ihi ataa yarwa ama xataa yarwa ninka biyaha iska leh inuu uga xaqnimo badan yahay dadka kale ilaa u ka dhergo qultu wamaa nafaahu min alkhilaafi huwa calى اlqowli bana almaءa yumallaku masalada marka khilaaf male markuu leeyahay waxay ku dhisan tahay qowlka ah biyo in la milkin karo horta وكأن الذيiن ذahaبوا إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذيiنa لاa khلاaف عindهم في ذaلiك إلا waxaa jirta فقهاء iyagu qabaan biyo maba la milkiyay leeyihin xadيiث imaan doono oo نahى رasuل الlaه صلى اه عل وسلم عan bayعi فضل الماء iyay qabsanayaan biyo lama milkiyay leeyihin laakiin biyaha waa la milkin karaa oo waxaa lagu milkin karaa ninku hadduu weelkiisa kusoo shubto oo weelkiisa ku shubto asaa iska leh dhulkiisu hadduu ceel ka qodo biyahaas ka baqay meeshaas asagaa iska leh ayb waa milkiba uu leeyahay ayb dhul meel bannaanoo biyo ay ka baqeen hadduu yimaadana oo isagu uu ku soo hormarana isagaa xaq horta ku leh markuu ka dhammaado oo biyahaas xoolihiisa ka waraabsado isaga ka cabo dadka waa inu u banneeyaan laakiin inta ka horaysa asagaa ku xaq leh ayb liqowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisaana u daliilo laa yumnacu lama celiyo fadlulmaa'i biyaha dheeraadkooda yacnii biyo qofka baahidiisa ka dheeraada lama manciyo qof dadka laga celiya maaha biyahaas adiga aada leedahay laftirkooda qof musaafira oo ooman kama celi kartid ma u diidi kartid waa ka dhargaysaa adiga biyihii hadday kaaba soo haraan adiga nin musaafiroo biyo war biyo isii aan cabo hwaa inaad siisa marka waa waajib ma dhehaysid marka ninkaan ani biyahanaa iskale ma siinaayo ha dhinta hadduu doono ma jirto taas ayb marka wuxuu leeya wakaأna sira fii iraadi اlbukhaariyi xadiiee labada xadii aan akhrinay qaala xadaثana cabdالlaahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa malik can abi الzinaad can اlأcraji can abi hurayraةa radia اllahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه alي waslama qaal laa yumnacu lama reebo fadlu اlmaa'i biyaha dheeraadka ah ee qofka baahidiisa ka dheeraadka ah liyumnaca bihi si loogu reebo alkala-u daaqa daaqa sida si loogu reebo yani ninkan wuxuu rabaa meeshan daaqeeduu rabaa xoolihiisa keliya inay daaqaan marka ceelna waa leedahay markaas biyihii ceelkuu dadka ka celinaya biyihii ceelka hadduu ka celiyo daaqii ma ma la cabaayo soo maha ile xooluhu markay daaqaan biyoay u baahan yihiin marka si daaqa loo reebto in biyihii looga reebo dadka looga celiyaa ma bannaano xadiidku macnihiisu marka saas laakiin haddaad biyihii ogolaato daaqina waa lagula wadaagayaa marka si aad daaqii dadka uga ceshato inaad tidhaahdid biyahan dadka ka celinayaa ma aha qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayli can ibni shihaab can ibni اlmusayib waabi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اlah sal slama qaal laa tamnacu ha celinina ha mancinina fadla almaa'i biyaha dheeraadka ah oo baahidiinna ka badan litamnacuu bihi mancigaas si aad ugaadlitamnacuu si aad ugaga celisaan dadka bihi bisababi manci lmaa'i biyaha mancintooda sababteeda fadla alkala-i cawska dheeraadkiisa cawskii adiga aada xoolahaagii ay ka baahi baxeen inaad dadka ka celisid ayb si saad yacni yaan marka biyaha la mancinin si dadka daaqa looga ceshto ayb wuxuu yidhi marka ayb wاlmuraadu biاlfadli maa zaada calى اlxaajati fadliga waxaa laga wadaa wax baahida ka badan ولأحمد من طريق عبayd اللh بن عبد الله عن أبي هريرة لاa يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عnه xadiikaasaa asiray biyo dheeraada lama celiyo qofkii n dadka lagama celiyo markii laga maarmay kadib markii laga maarmay ka gadaala وهuوa مaحmول عinda الجمهوuر عalى mاء البئر المحفوuرaةi في الأرض المملوكةi waaa lagu ambaaraya buu leeya جمهوur agtooda ceelka markaa la qoday ee dhul markaa qofku ama uu xiyaaulmawaad ku samaystay iyo waxyaabahaas u samaystay ayb wakadalika fi lmawaatina waa la mid idaa kaana biqasdi tamalluk wاصaxiixu cinda الshaaficiyati wanasa calayhi fi اlqadiimi waxarmalatu ana alxaafira yemliku ma aha qofkii qotay biyaha waa mudanaya waa leeyahay dhul aada leedahay hadaad biyii ceelkii ka qoday adaa iskale markaas qof mudar oo dhibaataysan baadan u diidi karin wa ama albi'ru اlmaxfuuratu fi lmawaati laakiin ceelka laga qoday meel bannaan oo aan camirnayn liqasdi اlirtifaaqi sababka loo qodayna ay tahay dadka in loogu dhimriyo yaa loo qoday la tamalluq in la yeesho looma qodanin fa ina alxaafira laa yemliku ma aha ninkii qoday biyaheeda dadka kama laha bal yakuunu wuxuu laakiin noqonaya axaqa bihi ilaa an yartaxila meesha ceelkii wixii ka qodqoday intii uu ka raranayo ka guuraayo isaga xaquu ku leeyahay dadka isaga ka horeeya bis wa fi suuratayni yajibu calayhi badlu maa yafdulu can xaajatihi labada suurana marka wxay baahidiisa ka badan inuu dadka siiyo wاlmuraadu ujeedkuna waxaa weya xaajaةu nafsihi waciyaalihi wazarcihi wamaashyatihi hada huwa صaxiix cinda shaaficiyati wakhasa اlmaalikiyatu hada اlxukma biاlmawaad bay ku gaar yeeleen dhulka aan la camirin waqaaluu fi اlbi'ri alatii fi اlmilki laa yajibu calayhi badlu fadliha maalikiyada waxay yidhahan ceelka qofka milkigiisa uga qodan inuu inta dheeraadkaa bixiyo waajib kuma aha ayb waama almaau اlmuxrazu fi اlinaa webigii baad tagtay biyihii baad ku soo shubatay booyadaadiiyaa kusoo shubatay barkadaadii baad ayaa kusii shubatay weelkaagii waay markaas falaa yajibu badlu fadlihi ligayri اlmuari cala اsaxiix haddaad weel ku shubato weel markaad ku shubato fuustadaadii aad ku shubato inaad inta dheeraadka baahidaada ka badan dad siisaa waajib kuguma aha ilaa ninka baahan maaha ninkii u dhibaataysan ama xayawaan beerkii isku dhegay hadduu ku soo maro biyihi inaad siisaa lagaa rabo taa un baa lagugu leeyahay ayb meeshaan marka liyumnaca bihi اlkala halkaas iyadana waxaa ku jira tafsiir wاlmacnaa an yakuuna xawla اlbi'ri kala-un macnuhu waxaa weeyaan ceelka agaarihiisa daaq ku yaallaa laysa cindahu maaءun gayruhu biyahaasna biyo aan ahayn ma laha walaa yumkinu asxaabu اlmawaashi dadka xoolaha iskalena ma u suurtagal aha racyuhu inay daaqaan ilaa idaa tamakanuu min saqyi min saqyi maxaa ku qoran meeshaas bahaa'imihim ilaa idaa tamakanuu min saqyi bahaa'imihim min tilka اlbi'ri dadkiina ma daaqi karaan ilaa ay biyahaas xoolahooda waraabiyaan ka waraabiyaan maahne lianlaa yatadararuu biاlcaطashi bacda اracyi fayastalzimu mancuhum min almaai fayastalzimu mancahum min almaa'i mancuhum min alracyi marka biyihii oo la manciyo maxaa ka laazimaya daaqi oo la manciyaa ka dhalanaya macnuhu marka sidaas wa ilaa hada tafsiiri dahaba اljumhuur wa calaa hada yakhtasu اlbadlu biman lahu maashiyatu haddaan qabanno marka tafsiirkan oo xadiidka daahirkiisana ku cad waxaa ka soo baxayuu leeyahay siinta biyaha in la siiyo waxaa gaar u leh marka ninkii xoolo qabo ninkii xoolo leh ayaa in la siiyaa ay waajib tahay ninkaan xoolo lahayn in la siiyo oo biyaha qaato male ilaa liyumnaca bihi lkala-a cillo looga dhigay soomaaawayultaxiqu bihi اrucaatu qowsaaradana waa la haleeshiinan ile waxaa la leeyahay marka ninkan qowsaarka haddii biyaha loo diido xoolihiina myaa xoolihii waraabinayo ninkii waraabin lahaaba dii biyaha loo diidan kuwaas marka qowsaaradaana marka haleeshii iyaguna ayb ida اxtaajuu ilى shurbi liannahum idaa municuu min الshurbi imtanacuu min الracyi hunaaka haddii ayaga loo diido qowsaarkii xoolihii ma waraabinayan meeshaa mana daaqa mana daaqi karaan ويxtamilu an yuqaala in la dhahaa la arkaa yumkinuhum xamlu اlmaaءi lianfusihim liqilati maa yaxtaajuuna ilayhi minhu bikhilaafi اlbahaa'imi waصaxiixu اlأwali waxaa la dhihi karaa qowsaarka laguma qasbano lanna waa soo qaadan karaa isaga biyo laakiin xoolaha biyo uma soo rari karo halkaasi ku kala duwanaanayaan marka ayb laakiin aصaxiixu اlأwal qowsaarkii iyo xoolihii isku daca wayultaxiqu bidalika zarcu cinda maalik imaam maalik wuxuu ku daray beerta beertii buu ku daray isaguna wالصaxiixu cinda الshaaficiyati wabihi qaala اlxanafiyaةu اlاkhtisaasu biاlmaashiyati baa bis waa xoolo bis maalik marka isaga waxaa loo xujaystay xadiidku wuxuu deliishanayaa nahaa can bayci fadli اlmaa waa muطlaquu leeyahay ama beer ha loogu baahdo ama xoolaha loogu baahdo lama kala saarin laakiin kanaa lagu xambaara muطlaqa meeshaan ku jiro liyumnaca bihi اlkala yaa lagu ambaaraya halkaasu ka bixiyey marka halkan marka baxi buu ku dhigay marka halkaas kasii baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xafara qofkii qoday bi'ran ceel fii milkihi dhulka isagu ou lahaa ka qoday lam yadman ma damaanayo ayb ninkii ceel qoday dhul uu leeyahayna ka qoday wixii ceelkaas ku dhaco ma damaanayo isaga marka fii milkihi marka la leeyahy maxaa baxaya meel ouna lahayn haddou ka qoday waa damaanayo dariiq hadduu ka qodana dariiq dadku maraan haddii uu ka qodo limaslaxati nafsihina ou u qodo waa damaanaan dariiqii meel geeskiisa uu ceel ka qoday laakiin dadkoona u qoday ummadda inay intifaacdo maalan ma damaanayo markaas adu marka aqwaal furuuc fara badanaa ku jirto halkan laakiin wuxuu baabeeyey ninkii milkigiisa ceel ka qoto ee qof uu ku dhaco ma damaanayo ila ninkan milkigiisa waxuu rabo waa ka samaysan karaaye qaala xadaanii maxmuudu huwa bnu kaylaan qaala akhbaranii cubaydullaahi can israa'iila israa'iil bni yuunus bn abi isxaaq asabiici can abi xasiin can abi saalixin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama almacdinu godqalinka jubaarun weeyaan macdinku waa meesha dahabka laga qodo iyo fidada iyo laga qodo jubaarun hadru meeshaa dahabka ee laga qodanaayo nink ninka ku dhaco maalan ama nin baa wuxuu yidhi war halkaan igaga qod intaasaan ku seenaya waa qodidiibuu galay dalaq waa ku dhacay halkaasuu marka ku dhintay ninkii ninkii ii qod yidhi ma damaana marka ma damaanayo waxaa la mid ah qofku hadda sideedaba yacnii qofku shaqaalaha hadduu qof baaliq oo qaangaara uu yahay oo wax fahmaayo wixii isaga ku dhaco m ninka iskale meesha ma damaanayo qofkii maalan gurigaa ii dhislay dhaladaas koro gurigou koray markaasuu ka soo dhacay ninkii guriga loo dhisaayo waxba u damaanana ma damaanayo waxba markaan isaga ogaalkiisau shaqadan ku galan ayb isagaa laga rabay inuu marka taxadarkiisa iyo wixiisa uu qaato ayb waana dhacdaa mararka qaarna dadkii ma taxadaraayaan waxaa laga yaabaa marka dhul meel dheer inuu dhakada kore uu ka fuulo jiingadda tarniigii inuu fuulo meel ma qabsanaayo waxba iskuma xirxiraayo ayb jaranjaradii waxba iskuma xiraayo markaas ka soo dhaca hadhow dadkii waa isqabsanaayeen marka ninkaanan u shaqaynayan wax ka rabaayo uu leeyahay wax aa ku leedahay male ninkaas anta anta wa amruka ayb adii shanigaaga dadkan korontada u badan shaqaal loo diraa korontadii fiiqa waa soo dejinaa dhulkuu dhigaa mid kaleu aadaya baallo kale qofaa yimid waa ku istaagay yaa lagu leeyahay marka ninka dhigaa lagu leeyahay xabad shirkad laguma lahan leanna ninka ficilkaaga ku dhintay adig ficilkaaga sideedana dadkeenna waxaa fiican ficilka ay samaynayaan waxa ku hallaabaya inay ogaadaan inay ayga damaanayaan qof walba ayb waxyaabaha kale ugu badan waxaa ka mid a qofka gurigi dadkan ganacsatada ayaa u badan meesha hortiisa ah ee mershabiyeedigo dadku maraan oo mutaleel ka dhigaan ninkii meeshaas ku taraaraxo ee madaxu ama laf jabto ama ay wax ku dhacaan dhiigii dhiiggiisa adoo kugu leeyahay qiyaamaha sayeelheedaa lagaa raba ha u dhigin dadka wax ku noqonayo wax dadka dilaayo ama yacnii sabab ugu noqon karo inay ku samberirixdaan qof weynaa taa mas-uul inaad noqotan ayb waxyaabahaasoo dhan marka haddaan qofku culayskeeda ounan arkin maka joogayo adduunyadan kale waxaa waaye qawaaniini waxbaa u yaallo culayskeedaa la ogyahay ninkii ku jabo maxkamaduu tegaa lacag badanaa qofkan la kor saaraa nin walbaa marka lacagtuu ka cabsanaa waa taxadaraa laakiin annaga dadkii muslimiinta waxaad moodaa raqiis baabuuraa la soo raraa dalaq dadoo ku kor fariisanaa yaa meeshaan maxaa ku dhintay qofaa ku dhintaa la leeyahay waxaa laga yaabaa kii baabuurka soo raray iyo ninkii ficilkaa la baashiray waxba inaan lagu yeelanin ama uu yidhaahdo war aniga nin afar boqoloo kun iyo shan boqoloo kunaan qaataa maaan maxaan bixi karaayuu leeyahay haddaa afar boqoloo kun qaadato yoonka ood jornaati ku shaqayso dhiig qoorta ha gashanin dhiiggan qaaliba waa badan yahay farax ka qaad qoorta ha gashanin ayb wixii marka waxaa la rabaa qofku inuu mas-uuliyad isdareensiiyo meeshaan ma aha ninka xabadda wato keliya inuu dadka dilo dadka dadka dilo aaday u tiro badan yihiin aad haddii waxaa laga qoraa la yidhaha waxaa laga yaaba inay asnaaf badan noqdaan ayb marka ilaahay laga cabsaday qof walba wixii mas-uul uu ka yahay ha fiiriyo qiyaamaha marka dhiigga dhiigga dhiigga dhiigga marka la leeyahay dhiigga hawaarkin keliya ninka xabadda wata keliya inuu ku tacalluqo ayb wafi rikaazi wuxuu yidhi walbi'ru jubaarun ay walbi'ru ceelku jubaarun weeyaan ahadu maalshaahidka meeshaan waa marka wاlcajmaau wاlcajmaau yani xoolahana neefka xoolaha ahna jubaarun waxa uu baabi'iyo waa hadur ayb wafi rikaazi اlkhumus rikaaska waa soo mara shanigiisa macalshaahidkana waa ceelka ayb tarjamada marka waxaa lagu qeyday milkii waana suurooyinka mudlaqa mid ka mida oo damaanka qofka ka ridaayo suwar kaleo furuucda iyo waxyaabaha ku jirana way jiraan walcajmaa-u jubaarun marka la leeyahana neefka xoolaha waa markaan la wadin waa marka aan la wadin w haddii la saaran yahay ee la wado waxa uu baabi'iyo ninka saaranaa laga rabaa masalada iyadana sidaas dameerka ninka saaran faraska ninka wado dameer qofkii xakamihii u hayo haddii uu qof ku ku dhaco ee uu wax ka hadleeya ninka wadaa laga rabaan ayb ee marka la leeyahy walcajmaa-u jubaarun waa markaan la wadinoo keligeed ay iska socoto ninki iska laha loo qaban maayo haddii markaa habeenkii meelaha beeraha iyo waxaa xoolaha lehna hadday tahayna xooluhu wixii habeenkii ay daaqaan waxaa lagu leeyahay ninka iska leh maalinkii waxay daaqaan hadduunan ula qasdin ninka usoo gelininna dawaa hadur dadka waxaa la rabaa beeraha iskale maalinkii inay ilaashadaan habeen haddii ay xooluhu wax daaqaanna waxaa laga rabaa ninka iska leh xoolaha waa inuu mag dhabo waxa ay beertaas laga cuno baabu اlkhusuumati fi اlbi'ri wاlqadaa'i fiiha baabu bayaani اlkhusuumati doodii caddaynteedii buu u baab yahay fi اlbi'ri ceelkii lagu doodo wاlqadaa'i fiiha iyo xugun la xukumo ayb ceelkii marka haddii lagu doodo see la yeelaana qaala xadaanaa cabdaanu huwa cabdاllahi bn cuثmaan abu cabdالraxmaan almarwasi can abi xamzata wahuwa moxamed bnu maymuun abu xamzata sukari عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال من xلف عalى يميiن dhaar korkeed qofkii maro oo ku dhaarto yqtaضcu xaal uu goosanayo bihaa dhaarta uu ku goosanayo maala mri'in muslimi qof muslima maalkii uu ku goosanayo huwa عalayha faajirun huwa isaguna faajirun beenlow uu yahay yani mid daacadii rabi ka baxay uu yahay calayha dhaartaa korkeeda yani dhaartaasuu ku faajir yahayba oo been buu ku sheegayaa laqiya allaha allow la kulmayaa wahuwa calayhi qadbaan ilaahay oo u caraysan faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila kuwa alla ballanta alle iyo dhaartooda lacag yar ku gadanayo ulaaئika laa khlaaqa lahum fi اlآakhiraةi wlaa yuklimhum اllah walaa yuklimhum اllah walaa yanduru ilayhim ywma اlqiyaamaةi walaa yuzakiihim walahum cadaabu aliim intaasaa ilaahay isugu daray alaaية fajaءa alأshcaثu ashcaث ayaa yimid faqaala waxa uu yidhi maa xadaثakum abu cabdالraحmaan abu cabdiraحmaan idinma sheegin yani wax badan idinmaba sheegin fiya unzilat hadihi اlaayaةu aayaddan aniga shanigeygay kusoo degtay kaanat lii bi'run ceel ayaan lahaa fii ardin fii ardi bni cammin lii in adeer aniga aan lahaa ii sugnaaday dhul ou lahaa yacnii dhul uu leeyahay dhexdiisa ayaan waxaan ku lahaa ceel faqaala lii wuxuu igu yidhi marka shuhuudaka axdir shuhuudaka markhaatidaada la imaw inaad ceelkii leedahay qultu waxaan idhi rasuulkaa yanii ma isku had doodeen markaasuu nebiga xu markhaati kaansa waayihi ilaa ninku shayga hadduunan gacanta ku haynin ee nin kale maalan uu gacantii ku hayo ee wixii laysku dacwoodo ee ninkaa uu leeyahay waxaas ninkaas haystaan aniga leeyahay see lagu kala bixinayaa marka markhaati keena la leeyahay waxba layskama siina qultu waxaan idhi maa lii shuhuudun markhaati melihi aniga qaala waxa uu yidhi fayamiinuhu dhaartiisa marka falamru yacnii arrinku wuxuu noqonayaa yamiinuhu isaga dhaartiisa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow idan yaxlifu ninkan waa dhaaranayaa rasuul allah yacnii ninkan dhaar uma daahayeen nin waa ugu dhaaranaya maalkeygiina saasaa lagu qaadan qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow idan yaxlifu fadakara nebiyu sal ly slam hada alxadiid nebigu marka xadiidkan buu sheegay faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey daalika kaagaasi ayuu aayaddan buu ku soo dejiyey tasdiiqan lahu isagoo u rumaynayo yanii marka ceelku wuxuu la mid yahay de waxyaa mar haddii lagu doodi karo ee laba qof ay ku murmi karaan de wax la yeelan karo waay marka milki ahaan loo yeelan karo qofka marka la siinayana de waxay tahay ninka gacantiisa haddaanay ku jirin ee wixii ku andacoonayo inuu markhaati la imaado hadduu markhaati keeno waa la siinaya haddii markhaati marka uu keeni waayena ninka kalaa dhaara la leeyahay waxaan in adiga aada yacnii aada leedahay ile munkir waay ninkaas kale ninkan ma lahu leeyahay mogta marka munkirka wuu dhaaranaya khalaas haddii uu dhaartana xukunka daahirkiisa wuxuu noqonayaa sidaas waxaa dhici karta ninkaan markhaati inuunan haynin kanna inuu dhaar maro qaaligu muxuu samaynayaa ninkii dhaartay u daynaa xoolaha soo qaaligu marka laakiin wax ma xalaaleyn karaa kitaabulaxkaam aan ugu tegaynaa qaadigu ma xalaaleeyo shay xaaraan baynaka wa bayna allaahi waxaan waa xaaraan aa haysato qaali baa ii xukumay aniga waxaan xalaal maku noqdaan waxba dhul aad og tahay inaadan hayn hadduu qaali kuu xukumo xalaal maku adaa ogba xalaal ma noqonaysa waxaa la mida iyadana ad waxyaabahan suluxtanka iyo dadku marka la heshiisiinayo iyadoon xugunba ahayn laakiin heshiis iyo waxbaa la gela heshiiska maxaa lagu dhisaa dood jira unbaa lagu dhisaa soo maha hadday been tahay waxa aad aad samaynaysid lacagta aad beenta ku qaadanayso heshiis ahaanta aa ugu qaadanaysid xalaal kuuma noqonaysa zamankan taasaa aada u badan dadkii waxaa la leeya war ninkan iska dhaaf intaasoo qof uu dilaayay intuu intaasoo qof dili lahaa aan sulx iska galna xoogaa u taag ku qabso ku qadimaysid marka xoogaa ninkaan iska siiniy ninkiio jah dhahaya wii wixiibuu siinaya ilaa ninka inuu noolaado rabaa xalaal mau noqonaya marka wax xalaal u noqonayo mal shilinka markaa xarfadaas lagu soo qaadayo waxba xalaal ma noqonayo marka xadiidkii tarjamaduna waa isleeyihin baab baabu imi man manaca bna الsabiili min almaa baabu bayaani imi man qof dembigii caddayntiisiibuu u baab yahay manaca manciyey u diiday ibna sabiili ninka musaafirka min almaai biyo u diido dembiga uu leeyahay nin musaafira ninkii biyo u diido qaala xadaanaa muuسى bnu ismaaciil wahuwa abu salmةa tabudakiyu qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad can اlacmash qaala samictu abaa saalixin yaquulu samictu abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama alaaثatun saddex laa yanduru اllahu ilayhim ilaahay ma eegaayo yowma alqiyaamati walaa yusakiihim dembiga ka dahiri maayo walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiyana way leeyihin rajulu nin kaana lahu fadlu maa'in biyo dheeraad ay u sugnaadeenoo yacnii biyo xaajadiisa ka badan haysto biariiqi meel wada'ana ku haysto famanacahu min ibni sabiili ka celiyeyoo u diiday qof musaafira jidku joog ah u diiday iyo warajulu nin markaa dembigiisu waa kaasaan iyo warajulu nin baayaca imaaman nin imaama la mubaayacooday ballan la galay yacni inuu adeecayo u la shaqaynayo laa yubaayicuhu xaal ounan ula mubaayacoonaynin ilaa lidunya adduunya maahan fain acdaahu minhaa hadduu siiyo adduunyadii radiya raalli buu noqonayaa wain lam yucdihi hadduunan siinina minhaa adduunyadii uuna waxba ka siinin sakita waa u caroonayaan xarig xermo ma leh xariggiisu waxa waaye hoo waay bis haddii la siiyo waa raalli haddaan la siininna waxbuu abaabulayaa waxbuu qasayaa danda danta dadka iyo ummaddii iyo wax uu ka fakaraya haddaan wax la siini waa ka zamankan marka dadkuwa noocaasay u badan yihiin kitaabaa lagu dhaaranaya waa la dhaaranaa xilal baa lagu dhaaranayaa waxa loogu dhaaranayana waxay tahay haddii wax aan helana waa kaasa haddaan wax helana waa yani xataa haddaan wax helo waxaan qabanaa maba ahan xataa kii hadda ad kii wax hela hadduu xataa wax qabto waa ficnaa lahay hadduu wax helana wuxuu ku darayaa isaga un keligii haddii kalena inuu dagaalamo waddankan waxyaabaha uu ku duma noocan u waayo islaax iyo khayr kuma dumin iyadoo la wado ayb nin walbaa ninka madaxdaa waxaas haduunan isiinin meelahaasuu aadayaa markaasuu balaayo iyo wax daran la imaana ilaa zamankan waxaan aragnay marka ilaa heer la gaaray marka acdaa yacnii cadowkan ugu daran xataa marka lagu soo hogaamiyo dad muslimiin oo lagu sallado boqolaal kun iyo kumanaan kun ay iska laynayaan intaasna waxaa sabab u ah marka aniga maan waxhel marka waxheliddaa qofkaas macduur maku noqonay qofkaan adduunyau raadinayay macduur ma noqonaysaa maya maku ma ku noqoto maxaa yeele dunuubta ilaahay wuxuu tilmaamay waxa loo galaba waa adduunya rabitaan oo allah subxaana wa tacaala kufriga markuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi dalika biannahu mustaxabu اlxayaaةa اdunya calى اlaakhira waana allaha laa yahdi اlqowma اlkaafiriin qofku marka adduunyau jecel yahay mawaanicda kufriga ka mid maaha mawaanicda takfiirka mucayanka adduunya jacayl kuma jirto maxaaba loo kufriya adduunya jacaylun baa loo kufriya ayb uma wuxuu yidhi marka iyo warajulu nin aqaama silcatahu badeecadiisa soo oogay yani soo taajiyey bacda alcasri casar kadib faqaala yidhi wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu allan ku dhaaranayaa allihii macbuud xaq lagu caabudaa isaga macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin isaga maaha laqad acطaytu bihaa waxaan soo siiyey kada wa kada intaas fasadaqahu rajulu nin baa rumaystay marka nin markaa rumaysto saax looga gatay dhaarbuu mara intaasaan waxaan ku soo gaday beenno uma qara'a hadihi اlaaya in aladiina yashtaruuna bicahdi اllaahi waaymaanihim hamanan qaliila ayuu akhriyay tarjamadii xadiidku waa iswaafaqsan yihiin fiihi dalaalat calى ana saaxiba اlbi'ri wlaa min ibni sabiili cinda alxaaja xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka musaafirka ah iyo ninka biyaha isaga iska leh labadooda yaa ku xaq badan hadday xaaje iyo baahiba ay timaado ninka iska leh jidku joogga waa laga leeyahay lanna maxaa la yidhi rajulu kaana lahu fadlu maa'in biariiqi famanacahu min ibni sabiil fadlu maa'in haddii biyuhu marka dheeraadba aynan ahaynoo galaas isagu wax isaga ku filan bis ay yihiin waxba looma haysto ninka hadduu isaga cabo waxaas baabu sakri اlanhaari webiyadii xiriddooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabiya yani kalqi اlanhaar macnahana waxaa laga wadaa biyihii marka in yani qofkii intuu xirto biyihii beertiisa ay u galaan kadib uu furo marka qofkii biyihii farta farta ahaydoo soo socday ee webiga laga soo jeexay qofka ay soo marayso ma xihan karaa biyahaas intay xoogaa beertiisu markay u galaan kadib xukunka arrimahaas ku tacalluqaa waa maxayna qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf watinisiyu qaala xadaanaa leyt qال xdثnي بن شhهاaب عن cروة عن cبداللahi بن الزبير رaضي الله عnهma أنه xadثه أنa رaجuلا nin min الأنصاaر أنصاarta ka mida khاaصma زubayra زubayr buu la dooday cinda النبiyi slى الlaهu عليه ولي وsلم nebiga agtiisay ku doodeen fيi شhiraaجi الxarati xarada biimareenkeeda shiraaj waxaa weyaan masiil الmاء xaradana waxaa weeyaan meel magaceedo laba xaray madiine lahayd xaratu waaqim iyo mid kale xaradaasi marka biyaha dhagaxdaas madow soo maro ee markaa yacnii shiraajku marka waa meesha biyomareenka farta ah xarada farteedii ayay ku murmeen ayb ayb allatii fartaas oo yasquuna biha naqla geedtimiraedyada ay ku waraabsanayeen faqaala alansaariyu ninka ansaariga wuxuu yidhi sarix ilmaaa biyaha daa yamuru ha socdaane ha maraane zubayr buu ku yidhi faabaa calayhi waa diiday zubayr fakhtasamaa cinda nebiyi sal l slam nebiga agtiisay ku doodeen ay u dood tageen faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi lizubayri zubayr wuxuu ku yidhi isqiyaa zubayr zubayrow waraabsa beertaada uma arsil ilmaaa biyaha dir ilaa jaarika ninka deriskaagaa sii biyaha u daa marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa biyihii inuu waxyar xirto xoogaa yar markay u galaan oo biy beerti u waraabsado kadib inuu sii daayo maxalshaahidka meeshaas faqadiba alansaariyu ansaarigii waa carooday faqaala waxa uu yidhi an kaana bnu cammatika sidaas miyaad yeeshay lian kaana ninkan inuu yahay an kaana bna cammatika ayb lian kaana inuu yahay huwa isagu ibna cammatika eedadaa inankeeda zubayr waxaa dhashay safiya bint cabdilmuطalib radia allaahu canha marka eeddadaa inay dhashay miyaad saas u yeeshay buu yidhi hadal aad u xun weeyaan hadalkaan hadal aad iyo aad u xun waayo warkan lanna rasuulka hadduunan cadaalad falin yaa cadaalad falaya rasuulkii miya marka eex samaynayo waa maya meesha marka waxaa laysku khilaafay ninkan muxuu ahaa munaafiq miya hadduu munaafiq yaade munaafiq waaba ka suurtoodaa warkaas halkan marka waصfigan faqaala faqadiba alansaariyu ansaari marka munaafiqiinta ansaar laguma sheego bacd ahlilcilmi marka waxay dhaheen ansaarinimada waxaa laga yaaba in laga wado xagga nasabka ansaar aws iyo khasraj waa tay u qeybsantay dee munaafiqiintuna aws iyo khasraj waa ku jireen dad munaafiqiina mafhuumku marka inuu yahay ansaar waa lagu iطlaaqay laakiin xagga nasabkaa laga wadaayo nusro nebi maahan in loo nisbeeyey ninkan saa waa la yidhi bacd ahlilcilmina waxay dhaheen ninkan sidaana waaba bedri iyo wax saas aimada qaarkood ay tilmaameen ninkan nin ansaari waaye waxna ma hale oo yacni nin munaafiqa ma ahan waaye hadduu nin ansaari munaafiqa unan ahayn ficilkan marka maxaa laleeyahay marka ficilkan waxaa laleeyahay ficil cara uga yimid waxaa waxaa laga yaabaa marka ficil caro uga yimid inay tahay isaga markaas uunan saa waxa uu sheegayaba inuunan ogeyn cinda idin markaas waxba kama dhalana sidaa in loogu cudur daaro way dhici kartaa ta'wiil noocaas oo kale ah ama baadiro inay tahayo wax afkiisa uu boobay markiiba khadaana marka mawaanicda waa ka mid yahay takfiirka mucayanka mawaanicdiisa afar waayo waxaa ka mid ah alkhada qofka yacnii in warkaan uga soo baxay sabqulisaan waa xarooday war baa ka yimid marka ninkii sidai ninkii ama farxadii inta ka badatay wax sheegay allahuma anta cabdii wa ana rabbuka ninkii yidhi oo kale saasay ugu xambaareen marka wailaa laakiin hadalkan sidiisa haddii loo fiiriyo qofku is-ikhtiyaaran hadduu u yidhaahdo warkan oo kale waa gaaloobaan lanna nebiga cay nebiga uu caynayay noqonaysaa marka ninkan shanigiisuna waxaad moodaa inay kala duwan yihiin kii munaafiq ahaa ee yidhi icdil fa innaka lam tacdil kii sidaa yidhi nin qaab daran u ahaa isaga nebiga marka in la dilo ma diidin kaas khaalid bin waliid ama cumar iyo markay yidhaahdeen rasuul allow idaa aan dile wuxuu ku yidhi iska dhaaf uu yidhi ninkan qoom ayuu leeyahay dad baa ka soo bixi doona gadaashiisa damboo saa iyo saa iyo saa iyo saa bacdu riwaayaatna waxay leeyihiin layma amrin uu yidhi dadka tukada inaan dilo iyo riwaayaadka qaar waxay leeyihiin ma raba in lagu sheekaysto nebi maxamed inuu asxaabtiisa laayo waxbaa nebigu u diiday inuu dilo laakiin ma ahan yacni ninka noocaasa inaan la dilaynin ma aha ayb oo ilaa haddii dilba uusan mudnayn nebigu waxau dhihi lahaa war ninkan dilma mudno saasuu sheegi waxaa kaloo la dhihi karaa de nebigu isagu xaqiisa waayo waa iska cafin karaa xaqiisa laakiin bacda nebi qof cafi kara male nin dadka ka mida hadduu nebiga wax ka sheego ama uu caayo ama cadaaladiisa uu tuhmo ninka xaakimkaee markaas joogay ama qaaliga waa xukumaa dilowna ku xukumaa waana dilayaa weliba yataxatamu qatluhu xataa hadduu towbad keena yataxatamu qatluhu laabudda in la dilo lanna nebigu hadda ma cafi kara xaqa nebiga iska laha waayo saxaabaduna masale ay yaqaaneenay ahaydoo abubarzat alaslami ayaa wuxuu maqlay nin buu arkay abubakar si xun ula hadlaayo markaasuu wuxuu yidhi dacnii adrib cunuqa cunuqahu igadhaa igaga tagu yidhi ninkan aan dilay abubakar ninka saan kuula hadlaayo waa dilaya markaasuu wuxuu yidhi abubakar maya arrinkaas nebiga maahana cid kale ma lahu anay melihin nebi unbaa iskale dii marka rasuulka lacaayo waa ka naagaha rasuulka haddii la caayo xaasaskiisana waa la mid iyada leanna ninka xaasaska rasuulka caayaa waxun ku sheega nebigow bacaayeba sal اllahu alayh ali wasalam ila ilaahay wuxuu le alkhabiiaatu lilkhabiiiina soo maa arrinkaas marka aad ibnu taymiya uga qora saarib masluulka calaa shatim rasuul fatalawana wajhu rasuuli lahi sal l slam nebiga wejigiisa waa midaboobey yani wejigiisi waa isbedelay rasuulka sal slam uma qaala waxa uu yidhi isqiyaa zubayr zubayro waraabso uma xbis ilmaaa biyaha cesho weliba beertaadii markay biyaha kuu galaan aada waraabsato biyaha cesho xataa yarjica ilaa biyaha ay ka laab ay ka noqdaan ila aljadri salka jadriga waxaa la yidhaha geedaha waxyaabaha loo waabo geedka moogtaha meel marka biyaha u celiso ayaa loo sameeyaa soo maa ya loo qodaa meeshaas marka ilaa badanaana wuxuu la egyahay anqowgaas oo kale ama ilaa meelahaas ka kordhay ya maxaa la dhahaa jibaalku qadar iyo waxasaas u aqaanay haahey mooska kaamarka meeshaas waa waa la wareejinaayo oo biyaha inay celiso iyo loogu talagala buuxso ilaa ay biyaha ka soo laabtaan ya ruba ruba in la fahmaa muhiima faqaala zubayru zubayr wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innii la axsibu waxaan u malaynayaa hadihi alaayata aayaddaani nasalat fii daalika arrinkaa inay ka soo degtay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum qaala moxamed ibnu alcabaas qaala abu cabdillaahi laysa axadu yadkuru curwata can cabdillaahi ila leytu faqad wuxuu leeyahay curwa can cabdillaahi ila leyt unbaa sheega kuwa kale marka maxay dhahaan curwa can cabdillaahi can zubayr ama curwa can zubayr bn اlcawaam aabihiisa ka werina adoo xadiidka marka siyaabo kala duduwan buu usoo arooray tarjamadii xadiidkuna marka way isleeyihiin waxaana laga qaadanayaa biyaha in la ceshan karo ilaa waxaa la ceshan karaa anqowga wixii ku eg iyo meelahaas laakiin anqowga wixii ku eg riwaayaadka kusoo arooraan bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen haddii geed mirood uu yahayna wix aan qawba ku eg haddii uu yahay geedahan dalagyadan kale oo galeyda iyo masagada iyo kalena ilaa iyo kabta dacaska suunkeeda iyo u ceshana wixii ka dambeeya waa dira waxyaabahaas laakiin hadda maahan wax oo dabdi waaqacadan waaqacatu cayn dhacdo mar dhacdayo rasuulka sa hala yeelo uu yidhi waaye tashriic caama looma jeedo qofka marka waxaa laga fiirinaa maslaxadiisa inta ay ku oofsami karto hadday maslaxadu ninkan geedihiisu hadday u baahan yihiin ilaa jilbaha biyo gaaraya hadduu u baahan yahay waa ilaa intaasu ceshana kadib uu diraya intii biyaha marka uu ugu ba u baahan yahay ayuu marka geeduhu ilaa isku nooc maaha geedihii xijaaj laga beeri jiray keligood lama beero hadda ayb waxyaabahaas oo kale marka markay fuqahadu sheegayaan wakti curfigooda ina isaga saleeyaanaa laga yaabaa laakiin meesha saas ayb halkan sharaxa laftirkeedana marka wuu kaga hadlay mas'aladaas waxaa la mid noqon karto jidka waddada marka laga hadlaayo waxay ku tirinaa intaasoo dhudhun waddada weyn intaas ha laga bixiyo iyay leeyihiin zamankan waagaas zamankan baabuuraa jirto waxaa jira tareel tareelayaal waaweyn haddii lagu qiyaaso intii fuqahadu ay sheegi jirtay de jidkii maba maslaxada in laga fiiriyo oo jidkii waxaa laga yaabaa intii dantiisu ay noqon kartaa la bixinaa intaasaa marka lagu lagu lagu dhaqmaya tan sidoo kale waa iyada tarjamada marka xadiidku waa ismudaabaqaynayan waana isdaboolaya baabu shurbi اlأclىa qabla اlأsfal kan kore cabiddiisa xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay qabla اlasfali midka hoose hortiisa yanii kan korena waxaa weye ninkay biyaha kusoo hormaraya isagaa biyihii qaadanaayo kan hoose ka hor ka ka hooseeya qaala xadaثanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can curwata qaal khaasama zubayru zubayr ayaa dooday rajulan nin buu la dooday min alansaari fqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wslam nebigu wuxuu yidhi yaa zubayru zubayru isqi waraabso uma arsil dir faqaala alansaariyu inahu bnu cami cammatika ina eedadaa way faqaala calayhi الsalaam isqi yaa zubayru xataa yabluqa almaau biyaha intay gaaraan aljadra salka meesha waa wareegsan ee geedka biyaha in loogu celiyo loogu talagalay uma amsik ayb cesho ka bacdi ayb marka hadduu ka laabto biyuhu ay intaas ka bataanay ka soo noqdaan dir fqaala الزubayru faأxsibu hadihi الآayaةa naزlat fii dalika falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninka xaakimka haddii loo keeno mas'alada labada qof ay ishaysatay khusuumaadka dooda iyagu ay ka dhexayso waxaa bannaan inuu dhaho soo heshiiyey idinku ama midkood inuu yidhaha warniyow xaqaagaas waxaas ka tag ninkaan intaan sii saasna heshiisku noqda isugu caloolfayoobaada waa fiican tahay cumar radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray dadka markay u yimaadaan war soo heshiiyey idinka qadaha iyo xukunka wuxuu dhihi jiray wuxuu leeyahay uurgunug cuqdadou leeyahay war qadaha iyo xukunka cuqdadou leeyahay inta aydnaan cuqdad idinkala gelin idinkoo isjecel israba soo heshiiyo haddii marka ay soo heshiiyaan qaadigu intaas ha u qoro ana ku kala baxaan hadday diidaan laakiin nimbe ninka kale oo ka raaracsamo see la yeelaa markaas sharcigaa lagu kala saaraa marka sharciga mar haddii lagu kala saarana nin walbaa inuu u hoggaansamo rasuulka hadda wuxuu sameeyey marka sulux buu u sameeyey oo zubayrow adiga beertaada waraabso iskaga sii daa ninkaan ninkii markuu soo taagan yahu diiday ayuu nebiga wuxuu yidhi xaqaagaba qaado zubayrow ninkaan maxaad wax uga tegaya dhammaysa xaqaaga ninkaan marka xaqaaga markaad dhammaysata kadib wax kugu leeyahay ayb meeshaa waxaa kaloo laga qaadanayaa xukunka in la bedeli karo xaakimka xukunka uu ku dhawaaqay inuu bedeli karo haddii marka sifo sharciya meesha ay jirto markii hore de markii hore hadday iska ahayd sulxi sulxiga inuu intuu ka tago qado uu samay karo intaba waa banaa la yeelo baabu shirbi اlأclىa ilى اlkacbayni kan sare cabiddiisa yani kan sare kan koreeyo kaltankiisa uu biyaha leeyahay caddaynteedii buu ubaab yahay ila alkacbayni ilaa inuu leeyahay nasiibka biyo cabaalka uu leeyahay inay tahay ila alkacbayn anqawiyada ilaa laga gaaro ilaa intaasuu ceshan karaa baabu shirbi اlaclىa midkaa koreeyo oo dhanka biyaha ay ka imaanayaan xigo cabitaan cabiddiisa ilalkacbayni oo cabo qadarkaas qaala xadaanaa mxamadu qaala akhbaranaa mkhlad bnu yaziid alxaraaniyu qaala akhbaranii bnu jurayj qaala xadaanii bnu shihaabin can curwata bni الzubayr annahu xadaahu ana rajula min alansaari khaasama الzubayra fii shiraajin min alxarati liyasqiya bihi الnakla faqaala rasuulu lahi sal slm isqiyaa zubayru waraabso fa amarahu bilmacruufi ou faray uma arsilhu dir ilaa jaarika deriskaaga sii biyaha u daa faqaala alansaariyu an kaana bna cammatika eedadaa inuu yahay dartii miyaa saa u yeelaysaa ay afcalta dalika lian kaana bna cammatika fatalawana wajhu rasuuli lahi sal l slm nebiga wejigiisii baa isbedelay doorsoomay uma qaala wuxuu yidhi isqi uma xbis waraabso dabadeed cesho biyihii xataa yarjica almaau ila اljadri ilaa ay biyihii soo noqdaan buu leeyahay ila اljadri ay usoo laabtaan yani meeshii biyo celiska loogu talagalay wastawcaa lahu xaqahu xaqiisiibuu u dhammaystiray markii hore xaqiisiibuunan markii hore wuxuu yidhi warsaa yeel zubayr aday ka tag xaqaagii saasoo kale ahayd markan dambena xaqiisa u dhammaystiray faqaala zubayru zubayr wuxuu yidhi wallahi ina hadihi اlaayata unzilat fii dalika falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum faqaala libnu shihaab wuxuu igu yidhi faqadarat ilansaaru ansaar way qadareen iyo wannaasu dadkii qowla nebiy sal l slam nebiga qowlkiisa isqi uma xbis xataa yarjica ila اljadri yay qadareen wa kaana dalika ila اlkacbayn taqdiirkooduna waxau noqday ilaa anqowga intaas inuu ceshto iyagu marka beerahoodiiay ka warramayaan iyo wax ku qiyaasaya soo maha de iyaga cambe iyo moos iyo howlahaas uma bixi jirin cambi iyo mooskii waraabku ou rabo waa ka bedelnaan karaa waraabku ay timir rabto halkaas marka culammadu waxay yidhaahdeen meeshaan marka ayb wadaahiru اlkhabari ana alawala man yakuunu aqraba ayb uu soo wadiyey ayb وأmا wxuu yidhi haa وqاala بن tin الجمهوuر عalى أن الxكمa أn يمsika إلى الكacbayn وhaصhu بن kinاanaةa بالنkل والشhaجر hadday tahay geed iyo timir iyo waaa qaala وأma الزuruuع faإlى الشhiraaki iskabta suunkeeda ma la gaarayo banqowga وqاala الطaبريu الأراaضي مkhتaلفaة بن jrير طabrي dhulku waa kala duwan yahay fayumsaku likulli ardi maa yakfiiha dhul walbaa waxaa loo celinayaa wixii ku filan wixii biyo ay rabto liأnna اladii fii qisaةi الzubayr waaqicatu caynin lanna qisadan iyo zubayr bn اlcawaam waa dhacdo mucayan ah oo dhacdayo ka warramaan dhacdadaas marka mucayankaana tacmiim lama sii karan lanna hadda ayagu geedo mucayanay ku doodeen sooma geed timireed geed walba in la camimaa ma noqonaysa marka suurtagal maaha haadaa huwa marka cayn اlfiqhi sa ayb wاkhtalafa asxaabu malik hal yursilu اlأwalu bacda istiifaa'ihi jamiica almaa ow yursilu minhu maa zaada calى اlkacbayn wاlأwalu adhar markau biyihii marka xaajadiisii ka dhamaysta waa inuu daayo marka uu diro ayb meeshaa marka iyadana xadiidkan fawaa-id buu ka bixiye wuxuu yidhi wa fiihi tawbiiqu man jafaa calى اlxaakimi wa mucaaqabatuhu waxaa laga qaadanaa buu yidhi xadiidka qofkii xaakimka ku adadkaado ku qallafsanaado in la haydaareeyo lana ciqaabo weliba awal saa isxaan loo samaynaya marka adadkaantii keenaybaa marka waxaa lagu ciqaabay xukunkiiba in loo saleeyo ويمkiن أن يsتdل bه عalى أنa للإmاaم أn يعفوa عaن التaعزيir المتacalq bه waxaa laga qaadanaya oo kale xaakimku inuu cafin karo tacزiirta isaga ku tacalqo mala qaaliga xukn oo riday nin baa ku edab darado iska caayeyban oo halkan marka afka furtay xaq muxuu u leeyahay xaakimku ninkaas inuu tacزiir xukumo intaasoo beri hala xero ayuu dhihi karaa ila xaakimka in la af lagaa deeyo khalad waay ma aha hadduu doonana waa ka tegi karaayo waa iska dhaafi karaa ha iska qaylisho hadduu doono taasna waa laga qaadanaya laakiin maxalu dalika maa lam yu-addi ilaa hadki xurmati sharci cafis iyo goorma waay waa haddaan sharciga lagu xadgudbin haddii sharci lagu xadgudbo waa dhammaatee cafis ayb wainamaa lam yucaaqib الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam saaxiba اlqisati limaa kaana calayhi min ta'liifi الnaas ninkaa nebigu wuxuu u ciqaabiy waxoogaa dadkaasuu soo dumayey kamaa qaala fii xaqi kaiiri min almunaafiqiin laa yataxadau الnaasu ana muxamada yaqtulu asxaabahu haddii munaafiq laga dhigo qaala اlqurطubiyu falow sadara mila dalika falow sadara milu daalika arrinkaasoo kale hadduu soo fulo min axadin qof uu ka yimaado fii xaqi nebiyina uu ku saabsan yahay salى اllahu alayh ali wasalama aw fii xaqi shariicatihi ama shareecada laqutila qatlata zindiiqin ama qitlata zindiiqin waa la dilayaa buu leeyahay zindiiq sida loo diloo kale loo dila zindiiq waa munaafiqa nifaaqiisu ictiqaadiga yahay waa ninka gaalnimadiisu caddaatay markaas ninkaas sida loo dilo ayaa loo dilaa yacni murtadnimaa loo dilaa xaakimka marka waa soo qabana waa ku caddaynaa arrinkii markhaatiyaal wixii aa loo keenayaa waxaa la cuskanayaa markaa sharcigii waa la dilay ninkii shareecada wax ka sheega iyo ninka yacnii nebiga wax ka sheega iyo waa saas waa wanaqala nawowiyu naxwahu can اlculamaa imaamu nawowina kaasoo kale ayuu ahlu cilmiga ka soo guuriyey wabilahi towfiiq sal اllah slm alaa nabiyina mxamedi